Haweenkan oo ku nool magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa ku ganacsada kaamamka barakacayaasha ee ku yaala magaaladaasi iyaga oo iibiya subaga khudaarta iyo adeegyo kale oo muhiim u ah bulshada ganacsiyadan haweenkan ay samaysteen ayay lacagaha ay ka helaan waxa ay ku dabaraan nolol maalmeedka qoysaskooda haddaba qaar ka mid ah haweenkaasi ayaa ka waramay qaabka ay u ganacsadaan caqabadaha ay kala kulmaan iyo sidoo kaleeto siyaabaha ay bulshadu uga adeeg subagaan gadaa subaga wax yaryara qof walba waxay rabtaan ka iibiyaan makoombada madaalka dhalooyin yaryar ah qof walba caaga qof walba siday rabtaan wax uga gadaa magaaladan kasoo qaadaa iska nolol maalmeed yaryara waa moogi ma galaan wax saaso ma galaan wax kastaan codsan karnaa wax kastaan codsin ugu baahana xagga daruuriga raashinka xagga aradka wax kastaan u baahana waxaa ka mida babayga iyo mooska iyo qasabka iyo baalka qaraha noloshan waa ka maaraya maasha allah kaamkaa ku iibsadaa dadka haweenka kaamka joogaan iga iibsada dhar ayaan gadaa baatiyaasha googoradaha xijaabada waxyaabahaasaan gadaa aniga walaa waxaan ku gadaa kaamka dhexdiisa iyo gurigayga xaafadda dhexdeeda dadka xaafadaha oo dariska ah iga iibsadaiyo ilaahay wuxuu calfa gasho nolol maalmeedkayna inkastoo waxbarashada iyo waxaas waaweyn aan laga bixi karinoo oon qudaarta iyo hilibka iyo waxaas oon la dirir ay yihiin ilmihii waxbarasho ay rabaan bareeg ay rabaan dhar ay rabaan wadaadka hadda ay qabano uu dhagaxle iska yahay waxaan isiri amaadaba noloshii laga maaray karinba dhagax wax laga keenay oo adiga aad ku dabarataa wixii kale wixii aad ka hesha dharkaas saas ayaa igu dhalisay